golaha wasiirada cusub ee xukuumadda ra-iisul wasaare cabdi faarax shirdoon saacid ayaa maanta lagu hordhaariyey baarlamaanka soomaaliya gudoomiyaha maxkamadda sare ceediid cabdulaahi alkaxanaf ayaa maanta dhaariyey sagaal wasiir iyadoo munaasabadda dhaartaasi ay ka maqnayd fawsiye yuusuf xaaji aadan ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda oo safar dalka uga maqan haddaba qadka qaabka ay u dhacday munaasabadda dhaarta wasiirada waxaa warbixinta nooga soo diray waryaheenna saynab abuukar maxamed
golaha wasiirada cusub oo uu soo magacaabay ra-iisul wasaare cabdi faarax shirdoon saacid ayaa gudoomiyaha maxkamadda sare abukaata ceydiid cabdulaahi ilkaxanaf uu ku hordhaariyey baarlamaanka soomaaliya kulan uu lahaa uu shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka islamarkaana uu ka qayb galay ra-iisul wasaaraha gacanta saara dhaartaan waxaan aniga saan idhaaho iga dabadhah waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u guto inaan xilkayga u guto si daacada si daacada oo danta dalka iyo dadka ku jirto oo danta dalka iyo dadka ay jirto dhowrana dastuurka dhowrada dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka wasiirka horumarinta ee adeega bulshada dor maryan qaasim oo ku hadlaysay afka wasiirada la dhaariya ayaa goobta ku ballan qaaday in howshooda ay si daacad ah u gudan doonaan iyadoo si gaarna ugu mahadcelisay xildhibaanada baarlamaanka ee kalsoonida siiyey maalmo ka hor waxa ugu weyn oo maanta aan isugu nimid meeshan waa annagoo nala dhaariyey oo kitaabkii nala mariyey sidaad arkayseen marka waxaan mahad u celinaynaa ugu horeyn madaxweynaha brime ministerka guddoomiyaha baarlamaan ku-xigeenadiisa iyo khaasatan xildhibaanadii na ansixiyey oo codkooda kalsoonida na siiyey anoo ku hadlaaya magaca golaha wasiirada waxaan idin leenahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin sida aad waajibkiina uga soo baxda ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon oo ka qayb galay munaasabada lagu dhaarinayay wasiirada ayaa ugu mahadceliyey baarlamaanka sida kalsoonida leh ee u taageereen isaga oo sheegay in uu xoojin doono wadashaqaynta xukuumaddiisa ay la leedahay baarlamaanka islamarkaana uu qaadan doono talooyinka mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya si ay u gutaan waajibaadkooda ku aadan wax ka qabashada xaalada guud ee soomaaliya waxaa iga dhab ah wax kasta oo wanaagsan baa baarlamaanka qalbigayga ugu jira hadday noqoto karaamadiinna in kor loo qaado hadday noqoto xuquuqdiinna in la ilaaliyo hadday noqoto wadajir sidaanu taariikhda meel san ugu yeelan lahayn ku talagala sidaas wixii aynu gaari karro waanu gaaraynaa waa hawsha iyada noo ogoshahay waanu idinla tashanaynaa waanu idinla imaanaynaa wixii nagu adkaada insha allah wadajir soomaaliya aynu u badbaadino allahana nagu gallado mahadsanid gudoomiyaha baarlamaanka brofesoor maxamed sheekh cusmaan jawaari oo gabagabadii xiray fadhiga lagu dhaariyey wasiiradan cusub ee soomaaliya ayaa u ballan qaaday in ay la shaqaynayaan isagoo dhanka kala sheegay in ay qaadeen xil culus hase ahaatee shacabka ay ka sugayaan waxqabad muuqda wuxuuna dhanka kala faray in ay ka fogaadaan musuqmaasuq iyo waxyaabihii ragaadiyey dowladihii hore mudane ra-iisul wasaare iyo xubnaha golaha wasiirada xil qarameed culus oo aan howlyareen ayaad isid qaadeene allah ha idin garabgalo ilaahayna idinkuma ceebeeyo hana idinku asturo maalintii dooraad waxaad golahan hortimaadeen inaad waajib dastuuri ah gudataan barnaamijka xukuumaddana aad horkeentaan munaasabadii doraad tan maanta iyo munaasabado badan aad golahan ku iman doontaanba waa in loo arkaa wadaxaajood dimuqraadiyad barlamaani ah ee u dhexeeya laanta sharci dejinta iyo laanta fulinta waa wadaxaajood joogtayntiisa iyo jiriddiisuba ah lagama maarmaan haddii aan doonayno horukac dalkeenna iyo hirgelinta dhaqan dimuqraadiyeed caafimaad qaba ilaa iyo sagaal wasiir ayaa la dhaariyey maanta iyadoo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda fawsiya yuusuf xaaji aadan ay ku maqan tahay magaalada jabuuti oo ay ugu qayb galayso shirka wasiirada arrimaha dibadda islaamka waxaana dhaarinta wasiiradan ay timid laba maalin uun kadib markii baarlamaanka soomaaliya uu siiyey codka kalsoonida saynab abuukar maxamed v o a muqdisho